bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hamiin fayle dhugunsidyaala ka dhawaada qodobada warkan hamiinimo ee idaacadda warsan singhayta kulan su-aalala ku weydiiyay madaxweynaga koonfur galbeedyo weybageeka ku dhiiday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya baaki ee degantilan gurmada barakacyaalka kanool magaalada baydhabona way ballandiray maamulka koonfur galbeed maamulka gobolka shabeellada hoose way bayo ku hadaleena dilal iyo dhaawac iyo dhanjeysida guddoomiga degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose kulan dhexmaray madaxweynaga maamulka hirshabeelle iyo bulshada qaybasha shaldibugna wayba ku dhihey magaalada beledweyne cabdiweli gaasna wayba isku hadalay doorashada puntland iyo sadayaan dhigaasa taliyaga iyo ilaalada madaxtooyadana wayba lagu qaadaya xilka ku kalena way magacaawe soomaalidii la kadili yemen oo laka eedayo sacuudi carabiya akhbaaraadka banaanka dhugun sidiyaal weybaa ku mid ahaa isis oo sheegtay qaraxyada dad badanka dhamadan oo ku dhihi bangaladeesha iyo weliba maraykanka oo baarahayaan duqayntii dhinig irka ee moosila
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinamo ahad ew dhugunsidyaal isniignaha kala hayta taaragdan iyo ka ee danta labaatii lita bilo saddexaad maarsa sanadka lamada kuntum iyo toddobada hanas way bahayana qodobadii warkan oo koobnaan haddana ka dhawaada yoogiyo fisanga kulan su-aalo la ku weydiiyay madaxweynaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya weybayageeka ku dhiidaya xarunta madaxtooyada koonfur galbeed faahfaahinta warkan way baneynhaya xasan cali daawud xasan sheelara barnaamij lankamaga daray bandhiga toddobaadka la xisaabtanka mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo maybageeka ka dhiyay madaxtooyada magaalada baydhabo maybanaha ku qayb galay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan wasiiro xildhibaano odayaal dhaqameed iyo ururka bulshada qiiboojisha shal duwan iyagoo miilaasooytini lahakajeedi khudbadisha shal duwan barnaamijkaas lankamaga daray bandhiga toddobaadlaga iyo mayba khudba dhinacyo badan iyo taabadaas uu sokajeediyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya baniaadam almuqawda laakiin walaalibaas dama maamulka koonfur galbeed walaal wala iskaraaxiyahay iwalata iqtisaabka iskadeyi iskadeykilana dhammaan warkana lasoo deydamaada haddii meel wala ku bilaabnayna wala sidarabaawo marka haddii laku sheeganayana wala sishiilaa wala ku sheegaana wala sheega arabahaan walaadagaana ka dheehaay eegamaa karaan isku aragnay un aad walbisaasi madiyana laakiin aadwaldulyaasi waayo walintaraasi madiyartamida laakiin dadkaanan walibaagadayeeha awalduyaasiinay ka shaqeeyaan koonfur galbeed cilmiku yaale maamuladan ku horeeya caalamka likafikir soomaaliya in maamul laysuuqi odayaashii siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka iyo aqoonyahanada dadkan ku horeeya inay maamulka fikir aan ahayn marka diinaysana dhoorgeeda maamulada iska day maamulkastan iska day sabab kasta ka diina wanaag waha masuuri karaa dhoorgeeda iska day lismaamiin inka dambayta lahay maaraysa xasan wuxuu ilaha shaati gelin dagaalkiisa gelayay jidkobol muusula kasi runtiisuna wuxuu leeyahay ka dambeeya markii dambana maamulkan kale odayaasha dhaqanka inta ka helaya runtii labatankiisadiiday bilaabeen haydi inay digooni la dhisan sakastaba ka madaxa masuulka galla meelaasoya mayba madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan uuse laka weydiiyey su-aalooyin fara badan uuse oon ku jawaabi sisaha ee barnaamijka iyo mayba socday muddo shan maalamood iyagoo shantaas maalamoodna iyo su-aalo ka weydiiyi doonaan wasiirada shacabka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya maamulka gobolka shabeellada hoose weybay ku hadaleena dilalkii dhaawacay lanjeysidii guddoomiga degmada walaweyn oo ku dhii degmadaasa waa ka faahfaahinta warkan cabdiqaadir maxmed cabdiqaadir oo ninhaya wararkan haatan ka helayo deegaanka walaweyn oo qiyaastii dhowr iyo labaatan kilomitir dhanka iyo koonfur galbeed ku xig magaalada afgooye ayaa waxaa lagu soo waramayaa in halkaasi maalinnimadii shalay lagu dilay tira dad gaaraya ilaa iyo shan ruux waxaa halkaasi lagu soo waramayaa askari ku hawaysan qoriya in halkaasi oo maalinnimadii shalay uu ku dilay dad gaaraya ilaa iyo shan ruux sidoo kale waxaa halkaasi uu ku dhaawacay guddoomiyaha deegaankaasi askarigan ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa ilaalada guddoomiyaha deegaankaasi walaweyn waxaa lagu soo waramayaa dadka halkaasi oo ku dilay inay ahaayeen laba qofood oo walaalo ah iyo weliba saddex ruux oo ayagana ka mid ah askarkii ilaalinayay guddoomiyaha deegaankaasi walaweyn maamulka deegaankaasi ku aramiya oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen ilaa iyo haatan inay baaritaan ay kula jiraan ninkii geystay dilalkaasi iyo dhaawaca sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa ninka geystay dilalkan iyo weliba dhaawaca ee ka mid ahaa askarta deegaankaasi walaweyn in ilaa iyo haatan wax gacanta aan lagu soo dhigin oo uu ka baxsaday magaalada wararka qaarkood waxay sheegayaan in ciidamada milatariga ee ku howlgala halkaasi inay gacanta kusoo dhigeen askarigaasi oo geystay dhibaatooyinkaasi cabduqaadir maxamed cabduqaadir idaacadda warsan magaalada afbooye dhinaca kalena baaka ee dagantilahan gurmada barakacyaalka kanool magaalada baydhabo ayaa way ballandaray maamulka koonfur galbeed soomaaliya xiliya bilaawatay xilli roobaadkii waa komarkaleed xasan cali daa-uud oo faafahinta warkanin haya xiliyo bilowdan roobabkii jarta magaalada baydhabana iyo roogan dad-oonay ha ku bogtaalan deegaanada andhadhow beedka weyn ee baydhawa iyo mayba yomaana aan haysana meeliyo ku galaayaan roobtaasoy iyo mayba baaqdirey malaaq cali malaaq cali malaaq xasan cali khataar oo ku mid ee malaaqayada deegaanada koonfur galbeed iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka baay muraayo ibraahim madeer tankale walaalowaana mayla raayayse meel kasta roga mas dawladda federaalka mas dawladda koonfur galbeed mas hay-adaha waylanaa nama yahaw mayl raay dhibaataya leehalaha deeroy dadkan dadkan dhammaado haayaan maadaama hata baydho walna laka dhiibahaayo ee qaabka wala lihin dhiiba naftiye masaakin miin badan way la siihaaye dad magaalada roobad waa la siihaayo ee dadkii dhammaado haayo hata kooy silacasan guran gamna gogolan gamna mayl raayayso ee dhibaatada inta ka hayto way warsadaana ini mayraysa degdeg e lanka gurmadu lan ooku mayraraysa afar beri roobo mataang nugaso jidkaa ka dhali oo wal ookun dab wal masaarna leh saadan hata mayraraysa subaan qaadir ku anka moqo yima walan haysana oo dhabaata kila ku kumuuku toona una mayraraysa ilaahay le kubi korona mayraraysa gurmadi karan baahan may buha wal ungeeka ma xamaasad oo may baan haya geek mayrayo ololma badan hayta ilaahay subaan qaadir keesheeni way ku osaana dowladda koonfur galbeed walaala dhiibaaw inay masaakinta la siiyo dadka mayra raayuse magaalada roogo dadka ha dhex galaaw wal labaatan labaatan doolaraan risk dari mase wal mayra masaakinta laynka tal galay hay-adoo mayra raayuse arrin hala siiyoy ini mayra raayo oon han dhex galnay han dhex degna oo ilaahay subaan qaadirkee hal doolar lan adhaata oo ilaa ku qaraami waana masaakin laynka tal gali namay haw on weelen han dhex galleen mayra raayo dadkan waalo ee dhafaasan oo birkacan oo dhibaatada ka dheedi gurmud halan suubiyo ee maamulka koonfur galbeed mar lamaad in mar saddexaad wasiirada xildhibaanada maamul gobol iyo degmo dadkan elgooni halan laawo dadkan dad galanta lagu qaadayo maldhaha koyna weligaan mahan dhaasurugnare godoomiyo degmo maninkoyna wasiir maninkoyna maamul meelaraayosa maninkoyna meelaraayosa kala maninkoyna gobol iyo degmo ininkoyna xildhibaano maninkoyna leeyihin dad rafaasan oo dhibaato geekanta ma moodaas haddii walaylahaayo hataa maylu ku yaada ini wallahaayo waana dibliin dhaku aan weelen dadkan duuga rowan may gargaarma rowan dadkan duuga rowan lan duug rowana hadmiinkoo ku badan man bari karo waa meraayosa gaasya bogo dadkan dad duug roogu way meraayosa siin ku odsadaane dadkan ilgooni halan lahaday dadkan halku maylaraa hel ogaaday soonahan walahan degdino hataa kay dhulisho bii in lahayna dadka badan mayn koyna biilaan may raay bii ma le waddanka oogaan koyan baad ma le hore ha dhamaadan dadkan halan gargaaroy ee maamulka koonfur galbeed ilgoonay dadkan lahaada dadkan dad dayacmu dad lagu horgabo ma-e maamul minkooyow maamulka meelaay ka jarmo marku horgabo dadka magaalada walaa la siiyaayo halku dhaafo dadkan si degdeg ahan gargaaroy saasana siin ku codsadaana isagana ilaahay subxaana qaadirka ee maraa irkiir uu ku shareebay madoonna olosheene madoonna abaarsheene tuugo maraa intiin wal fuunga siinka jara islaamka hooba maraa dhabboodo ilaahay subxaana qaadirka wala warsadee isagana ninsan hay-ada waa ku sugan leen gurteena ilaahay waa ku sugan arra ilaahay tuugo codsiga ninkaala jeediya oo number one codsiga hore meen baa kuma dhaha dadkan labaatan afar saac hadda kabacdi holinka sheegna bac oo kus roob us helo inta bara mideli dabulasiyan ang malayaw waa maadadan ka horayto oo maamulku geeya kun dhatiisuna ku odsaana way baayataa wasiirin madaxweynaha guweyne ini labaad inti iridin dhinigee ka baclin sheenu lan shaksi in sheenya hay'adin sheenta maamul in sheenya oo musqulo degdeg ana linqadu haddii ba ciyaalkii dadkii banaananka saxaroodan cudurro badan saxaradaas ku dhaladaas musqulo iyo wayba almuhiibanka ah bacyaal inay liin helo raashin had labaatan afar sano sadigeen had lawalcaan isku noolada kore laakiin haddii ay ka bacyin helna dadkan buritiin mala da tabaalaysan tacbaan away ee dhaxanba dhamaayasa wayba siinku codsidaane maamulka iyo hay-adaha iyo dadka oo mas-uuliinta eh wala-aanka horeeya oo afsaado anka dambey haddii un ku sugaan wayba ataa dadka ani bac isla maalintan liin helo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakatu
amba guddiga abaaraha nagadoy mase guddiga oo abaara oo maamul goboleedka nagadoy kan qaranka nagadoy lan kasto soomaali meel roog wala inshaayay dadkan dhamaado labaati afar saa hadii laan gudeerna dalay la duuge intii hadhow la duugu faday ka tarbiilka duugu faday hawaali oo may gobo koro inna hadii laan gurmudu baa leenhelo si noolada fadan leenhelo walaa ilaahay loona tala umika bahoayan walika bahoayana dara belidka gurmide yallaa kasiya kaarar laha dhiibay wala kooyalari ini amniga dadka ciidamada kooyan dadka dhibaataysan manateeda lakadibo raashinka farto lakuso saara dadka qaabkaas waa leenkahela mas-uuliyiintuna kooyan goobjoog ku ahaadan hegan roogin haybalo sahay intu isloonahay dadka dhan isla surmaan liisla surma dadka dhan oo magaalada roogaan walaagan dhaban idhi walilaahay niiridiyo meelo ola dadku hay meelona intii lagu doo haystayaa nidhidi marka waliba ka gebagabeeyey madaxweynaha qaranka anka sarreey maamul goboleedka koonfur galbeed hakihiga xildhibaanada wasiirada dhammaan gobol i degna intii roogda
dadka yamay ba'iyina haano eedan dhiban yagoon haysan meel hoy ah isla markaas hoyniyo ayiin haano hadiiraha yang maalanba maalanba ku dambeyta beledka wiin a baydhawa waana ha ku bogtaalahayaan tuulooyinka iyo deegaanada andhadhow beledkan wiin a baydhawa maana e haano obeydan iniyo hagadadan ba'ayaalayo ku asheerayaan roobta amayo kiraysadan guriyaal ooyo roobtaas ku asheerayaan kulan dhex mari madawiinaga maamulka hirshabeelle iyo bulshada qaybasha jaldubagna way baa ku dhiyay magaalada beledweyne faahfaahinta warkan wayba beledweynahan inku daray bashiir cabdulaahi cusmaan madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble oo ay wehliyaan wasiiro ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle ayaa kulan la qaatay maamulka gobolka hiiraanka degmada beledweyne ee waxgaradka saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxgaradkii ka qayb galay kulanka ayaa u sheegay mas-uuliyiinta in ay ka qayb qaataan caawinta dadka ay saamaysay abaarta qaybo ka mid a gobolka hiiraan ku nool waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisa ay ugu baaqeen in wax loo qabto wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cali caadle oo ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay la qaybsanayaan dhibaatada haysata dadka ku nool gobolka hiiraan waxaana uu tilmaamay in shacabka ku nool gobolka hiiraan loogu baahan yahay dhankooda in ay la shaqeeyaan mas-uuliyiinta maamul goboleedka hirshabeelle
iyo dhibaatada abaaraha wixii aan wadana idiin sheegay waxaad noo sheegaysa inaadan ka dhegaysan waxaad og tihiin wixii laga soo maray hirshabeelle oo adinka laftiinu aad buurjoog u heeda oo aad soo dhisteen odayaashii wadadka inuu baarlamaan ay sameeyeen baarlamaankina madaxweyne uu sameeyey madaxweynihina wasiiro u magacaabay maanta waxootiina fadhiya waa dowladi wasiirada qaar kamida oo cusub laakiin waxaan idinka rabnaa reer beledweynuhu in aad noo jancanaataan ooda dhegaysataan oo waxaad adinku qabtiin aad noo sheegtaan sidoo kale madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa kulan waxay la qaateen bahda waxbarashada gobolka hiiraan waxaana ay ka wada hadleen horumarinta iyo isdhexgalka bulshada kulankaas ayaa ujeedadiisa ahayd sidii loo dhiirigelin lahaa iyo in uu ku baraarujiyo in laga maarmaan ay tahay xoojinta isdhexgalka bulshada taas oo qayb weyn ay ka qaadan karaan macalimiinta iyo maamulayaasha goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada beledweyne aqoon-yahanada iyo xubnaha matalayay bahda waxbarashada ee la kulmay madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa sharaxaad ka siiyey sida ay u shaqeeyaan iyo caqabadaha haysta waxaana ay ka dalbadeen madaxweynaha iyo wafdigiisa in ay ka gacan siiyaan horumarinta waxbarashada gobolka hiiraan madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle ayaa ka codsaday in ay garab istaagaan dowladnimada xilla ay iska saaraan horumarinta isdhexgalka bulshada iyo amniga isagoo xusay in laga maarmaan ay tahay in qof kasta uu ka shaqeeyo xaqiijinta amniga taas uu ku sheegay in bulshada ay wada deeqdo si amni loo helana loo baahan yahay in aqoon-yahanada iyo waxgaradka ay ka qayb qaataan sugidda amniga gobolka wafdiga madaxweynaha waxaa ku weehlinaya wasiirka maaliyadda doctor maxamed axmed cabdulle wasiirka arrimaha gudaha maxamed cali cadle wasiirka warfaafinta mahad xasan cismaan wasiirka bii-ada horumarinta reer miyiga cabdikariin nuur xasan wasiirka gaadiidka iyo durista hawada maxamed cabdulle maxamuud wasiirka dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada yuusuf axmed hagar wasiirka garsoorka iyo arrimaha diinta cabdiqaadir cismaan cabdisalaam wasiirka amniga maxamed ibraahim cali amniga magaalada beledweyne ayaa aada loo adkeeyey iyadoo wadooyinka magaalada lagu arkayo ciidamo kala duwan waa oo sugaya ammaanka magaalada beledweyne bashiir cabdullah cusmaan radio warsan
madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaasi weyba usu ku hadalay doorashada puntland isidii andhiyaasa faahfaahinta warkan way bandhinhaayo cabdulaahi maxamuud isaaq cafaani madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo weliba warbaahintuusan sheegay inta doorashada madaxweynaha maamulka galmudug nidaam xisbiyad madaxweynaha maamulka puntland iyo weliba uu sheegay inta puntland sanadkan yenis diyaariyo ay taha inta deegaanadii iyo kadhiyada doorashada ka dhisan xisbinimo weliba sidoo kale is tilmaamay intii ay bilowda doonta sidii arrintaas in dhiir lahaytay islamarkaasayna shacabka ku nool ee deegaanada ama maamul goboleedka puntlandland diyaariya sidii un qib qaadan arrintaas waa inaanu ka gudubnaa qabiilkii qabyaalada una gudubnaa dadku in ay isku fahmaan isku doortaan isku raacaan aragtida iyo waxa ay wadaagaan runta u malayn mayo qof u buka oo raba waa naqaana qabyaaladu meesha dadka ay geyso ya waa tan say u socoto wiil iyo baho baa loo loo kala baxaa waa garanaya marka inaanu ka gudubno nimaadkan qabali ah waxaa la joogaa qarniga koo iyo labaatanaad yaana ilaa inta laisku doorto baarlamaanka dadku codka dhiibtaan baarlamaan la doorto baarlamaan madaxweyne doorto dimuqraasiyad dhab waa ku dhisan dabcan habba intay tabarteedu tahay ayaanu taagsanaynaa haddii laha yidhaahdo waa rajeynaya labadaa sano inay wax noogu dhammaadaan calaalaqalana sida hadda sheegayeen aanu doorashooyinkii degmooyinka municipal electionskii aan sanadkan dhammaadkiisa haddii ilaa yidhaahdo lagaartisbada la dhammaystiro kabacdina sanadkaas dambe dhiman inaan u gudubno tirakoobkii iyo weliba hadhowa waktigii doorashada maamul goboleedka puntlandna welibana la kuwade inta puntland iyo kaqabsoonta doorashada taasoo aan lamid hayna midii horey inkudhi jirtay maamulkaasiya taligii ilaalada madaxtooyada ayaa weyba lagu qaaday xilkii usimiilasku hayay kooc cusub iyo lag magacaabay maxamed yaxye jiinow iyo warka muqdishoan inku dari madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xilkii ka qaaday maanta taliyihii ilaalada madaxtooyada jenaraal ibraahim sheekh muxiudiin iyadoona uu magacaabay taliyo cusub taliyaha ilaalada madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa loo magacaabay korneyl axmed maxamed afcadey oo horey u ahaa taliyihii madaxtooyada villa soomaaliya xilligii madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ilaalada madaxtooyada waa ciidan militariga hoostaga gaar ahaan taliska ciidanka xooga dalka soomaaliya waxaa loo yaqaanaa koofiyacas waxayna gaarayaan ilaa guuto ciidan da madaxtooyada jenaraal ibraahim sheekh muxidiin ee xilka laga qaaday maanta ayaa mar hore usoo ayaa mar soo noqday madaxda maamuuska madaxtooyada soomaaliya xilligii dowladii sheekh shariif sheekh axmed waxaana la sheegay inuu yahay shakhsigii ay isku dhow yihiin dhanka beel ahaan xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa weli wada isbedel uu ku sameynayo maamulka madaxtooyada soomaaliya dhowaan waxa uu magacaabay agaasimayaasha madaxtooyada warfaafinta iyo habmaamuuska maxamed yaxye
hay-adda arrimuhu xuquuqul aadanagan doodase oo laka magacabow human right watch iyo suwigan ku hadale xuquuqii qaxootiga soomaaliyeed lankajaysde dalka yemana hay-adda iyo fartaka fiiqdii isbahaysiga sacuudiga hogaamiyahay ooya sheegdeen tiya ka muuqatan tiya ku dambeytay weerarkii lakabili afartii lama qof oo soomaaliya oo maray xeebo dalka yeman gureed markii doonyo saarnaayeen gantaalanka dhawe agaasimaga qaybta bariga dhexe ee hay-adda human right watch iyo sheegay inta dowladda sacuudiga iyo muuqata xadgudubyada iyo kujaysadaayta dalka yeman antiya korarti islamarkaadna aya suwiin aan ku gaabsada hayta oo suuqii lanjaysada qaxooti soomaaliyeed ee dalka yeman bilantum ilitiye yahayte markii doonyo saaranayeen qaxooti soomaaliyeed oo maraasi xeebta dalka yemen gantaala ka dhawey doontaas ayoo ka dhamadan dadireen afartii lama qofa isbahaysiga sacuudiga subin aan isku dheerayti faldambiyeedkaad laa ka oogaya meel warkaasin ku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo saraakiil iyo sheegan intii afar qof oo ka jaran askari booliise iyo qof langmalaya intuusiaye qof has nidaamay iyo ka dhammadeen lama qarac oo kudhii waqooyiga bari ee dalka bangaladeesha qaraxyadan kudhii wayba lakashalbeegsaday dhismayo ciidamada kommandosta iska dayaayan intiyo ku saaran kooxda lakatuunsan intiyo ayin mintidiin islaamiyiin ee qaraxgan antiusan dhina ka horye shacabka lakudaadkurayay dhismoogasa anka dambayntiina dhugunsidayaal milatariga maraykanka iyo sheegan antiyo furan baariis ku saabsan dad shacabe oo ka dhammadeen tum i toddobadii bili bilan weerar iyo diyaarado isbahaysiga maraykanka horkahaasa duqayeen deegaanka yaala galbeedka moosil oo dad badan oo shacabe laka dele saraakiil ku tirsan dowladda iraaq iyo sheegan intii maalmoogii laha dhaafi duqayntaas iyo iyo ka dileen shacab badan ee shacabka moosilna waybayo tirada dhammadan iyo ka sheegana ilaa lama boqol oo qof duqayntan yahaydi tomaran roogsana iyo oo milatariga iraaq aan dagaalamayan sidii reedanka qobsada lahaayeen galbeedka moosil oo hadda gacanta ka hayta maleeshiyada kooxda iska magacowdi dowladda islaamiga ciidanka iyo wayba taageereenna diyaarado dagaalka isbahaysigiisa maraykanka hogaamiyahaya dadka deegaankiiyo sheegan intii maleeshiyada iyo ka dhex jiraan dadka shacabka oo fadan gabaadka dhekadana warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkagi warkaan oo shur ismaaciil axmed ee sinsaarti waananta siinkula dareer siyaasi maxamed xuseen faliir bika inay farsameeya iyo saabti oo kala qayb qaateen mahadnaga isina kama hasantiin dhugunsadayaal dhugunsadowka warkan hamiinima naga laalanaanka warkan dhaafan warsan radio com iyo warbaahinta koonfur galbeed jir eedan ku fiirsada koraan